waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
magaaladan melbourne waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay ama dadka looga wacyigelinayay xanuunada kansarka iyo dhibaatooyinka ka dhasha iyo sida loogu baahan yahay dadku intii tabartooda inay ka hortagaan cambaro xasan cabdile waxaa ka mid ahayd hooyooyin ama xubno ka tirsan jaaliyadda oo ka qayb galay waxay iiga warantay barnaamijkaasi waxa uu ahaa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay waa mahadsan tahay walaalow kulankaasu wuxuu dhacay habeenkii jimcada oo maaragta sabtida soo gelaysay bisha bisha agostana ay ahayd sagaalka sanadka afariyo labaatan afariyo labaatan abaare adigu lixdii iyo barkii galabnimo waxaa soo qabanqaabiyey oo meesha noogu yimid maaragtay oo dad xoogaa windham dadka degan ah maxay tee la kaashaday inay dadka isugu yeeraan labo dhakhtar iyo labo nerson iyo midwife ah oo dhalinyaro ah oo soomaali ah oo dadka halkaan wax ku bartay ah kolley un qaybtoodna ku dhalatay qaybtoodna maaragtay iyagoo yaryar yimaadeen dadkaasu waxay mawduuci ay daadihinayeen wuxuu ahaa kansarka iyo maaragtay sida looga hortegi karo iyo maaragtay kansar muxuu yahay bay ahayd mataqaanaa maaragtay arrintoodu marka adigu wacyi wacyigelin maaragtay bulshada ay wacyigelinayeen bay u badnayd hawshoodu tiamkaasu ama dhalinyaradaasu waxay soo jeediyeen waxaa la yidhaahdaa horta magacooda ay ka socdeen organisation ay iyagu sameeyeen oo la yidhaahdo somaly healthy professional marka insha allah website-kooda iyo waxaasna kolley waynoo waynoo keeni doonaan haddii ilaahay idmo meelo lagala xiriiro inay leeyihiin bay noo sheegeen runtii dhalinyaro aada u hufan oo xeel dheer oo maaragtay cilmi uleh maaragtay waxay ka hadlayaan bay ahaayeen waxay ahaayeen saddex gabdhood iyo wiil marka adigu waxay ka hadleen xanuunkan dilaaga oo ilaahay magahaye la yidhaahdo kansarka waxay noo sheegeen in shacabka soomaalidu aysan u badnayn xanuunka la yidhaahdo skin cancer oo maqaarka ku dhaca maadaama maqaarka iyaguna uu madow yahay badanaana dadka soomaalidu ay yihiin dad maaragtay dharkooda xirto oo mataqaanaa daboolan inta badan rag iyo dumarba dee ragguna waad aragtay garan iyo waxbaas kuma socdaan dumarkuna dee waaba xijaab islaami ah xeertaan marka laakiin kansarada noocyadiisa kala duwan oo dhan waxay yidhaahdeen waxaan kala simannahay bulshooyinka kaleeto oo wadankan maaragtay nala dega waxay aada noogu wacyigeliyeen oo aada u dhaliileen xagga cuntooyinka bay aada bulshada uga wacyigeliyeen sida maaragtay muxuu ahaa waxay aada u wacyigeliyeen in qudrada la badsado fruudka la badsado muxuu ahaa biyo badan la cabo aada waxay u wacyigeliyeen oo kale miisaanka badanaa in la dhimo oo ay aada u taabteen in dadka soomaalidu uhu ay badanaa meeshaan dhexdaa ama caloosha ay badanaa hilibka u ka fuulo maxaala jimicsi badan bay dadka aada ugu wacyigeliyeen maxaan ku iraahdayey waxay kale oo aada ugu wacyigeliyeen oo runtii ay si fiican ugu nuuxnuuxsadeen in lagu dadaalo dhakhtarka in lala xiriiro waxaad ka hadashay matalan kansarka maqaarka ku dhaco melanoomada la yidhahdo inuusan dadka soomaalida ama afrikaanka ku badnayn ma laysku soo qaaday kansarada ugu badan oo australia dadka ku dilo brostateka ama brest cancerka oo naasaha haweenkaga dhaca brostatekuna yahay ragga midka xaniyaha uga dhaca ama bawlka oo caloosha ku dhaca kuwaas ma laysku soo qaada
way way way way sharxeen kuwaasoo dhan way sharxeen laakiin guud ahaan adigu waxay yidhaahdeen dhakhtarka inaad aada ula xiriirtaan waxay aada ugu ugu nuuxnuuxsadeen oo xooga ay u saareen maaragtay kansarka la yidhahdo bowl cancerka oo dowladdu ay brograam kasoo diyaarisay oo ay dadka markay konton gaaraan dadka waaweyn ay gurigooda ugu soo diraan maaragtay maxay tahay testi laysku sameeyo oo gurigooda iyagoo mataqaanaa jooga buqshad iyo qalabkii laysku baarayay inta loo keeno maxay tahay hadhowna celinayaan oo lasoo baarayo hadhowna haddii qalabkaas laga helo maaragtay baaridaas haddii wax laga helo maxay tahay qofka loo yeerayo oo baaritaan kaleeto maxay tahay lasii marinayo aad bay runtii ugu wacyigeliyeen in baaritaankaas dadka kontonka ka weyn ay dowladdu u diiwaangelisay inay baaritaankaas ay qaataan aada ay isu baaraan aad bay ugu wacyigeliyeen waa gartay ma jiraan kansaradaas kuwo gaaroo matalan laga yaabo soomaalida inay ku badan yihiin oo ay tahay inay si gaara isaga baaraan ama ka hortagaan wax hadda soomaalida gaar ku ah iyagu ma ayna sheegin laakiin maxaa lahay de waxay sheegeen inuu kansarku u badan yahay dadka matalan aan exercise ka samaynin oo waxyaabaha obesity-ga loo yaqaano cayilka badan muxuu ahayta jimicsi la-aanta muxuu ahayta nafaqa darada muxuute distresska waxyaabahaasoo dhan inuu kusoo gabado oo dadka noocyadaas ama xataa dadka xanuunada kale oo sida diabetiga ama blood pressureka qaba inay u badan yihiin oo maaragtay ay muxuute ay u badan yihiin xanuunadaas ay sheegeen laakiin wax hadda khaas oo soomaalida ku ah ma aysan ma aysan tooshka kuma ay ifinin waa garta maadaama aad barnaamijkaas ka qayb gashay adigu sidaa haddaba aad nooga waramaysid maxaa kuugu muhiimsanaabaad is leedahay oo aad barnaamijkaas ka ogaato laga yaaba inaadan hore u ogeyn
wallaahi waxaanan waxaan aad aanan maaragtay ugu baraarugsanayn maxatay cuntooyinkan baal kale sida digiraha qamadida baaslida maaragtay vegetablku inuu macnaha qofka bini aadanka jirkiisa uu difaac u noqon karo oo xanuuno badan oo kansarka uu ka mid yahay uu ka difaaci karo waxaan kaloo ogaaday in muxuuahda qofba qof intuu ka jimicsi badan yahay ama uu maaragtay ka physical active uu ka yahay inuu mataqaanaa uu ka xanuun yar yahay oo xataa kansarka uu difaaca jirku mataqaana uu kor u kaco arrintaas arrin maaragtay igu baraarug igu ahay ahayd waa garta xanuunadaas hadda brest cancerka oo kale ama bowl cancerka hadda aad ka hadashay oo kale waxaa la yidhaahdaa inta badan haddii marka hore bilowga la helo qofka waa uu ka badbaadaa marka ma laysku soo qaada arrintaas muhiimadda ay leedahay in qofku iska sii baaro si uu u ogaado mar hore oo aysan noqon waqti aan laga waxba laga qaban karin ha waa waan ku bilaabay hadalkayga inay baaritaanka aad ugu maaragtay iyo dhakhtarka la xiriirkiisa iyo hadday culays dareemaan inay maaragtay iyo mar walbaba inay baaritaanka badsadaan dadku rag iyo dumarba aad bay ugu wacyigeliyeen dhallinyaradaas waa gartay barnaamijyada noocan oo kalea muhiimada intay la egyihiin inta badanse bulshada soomaalida dhexdeeda ma laga qabtaa aniga kolley hadda wakti hadda iigu horreysay dhallinyaradaas maaragtay caafimaadka ka hadlaysay haddeeraa iigu horreysay waana ka codsanay runtii inay maaragtay ay inta soo balbalaariyaan ay mataqaana ay noo qabtaan adigu maxate waktiga ay awoodi karaan inkastoo dhalinyarada qaarkood ay hadda laba qof dhinacaas iyo nooradkay ka yimaadeen iyo dhankaas iyo hayadalbeeg trafel badan baa sugahaya laakiin way ballan qaadeen inay qaban doonaan maaragtay kulamo kaleeto oo maaragtay isdaba joog ah waa gartay hadda kansarkaa looga hadlayo barnaamijkan markay noqoto caafimaadka maxaad kaloo is leedahay ama cuduro ama arrimo kaloo caafimaad ku saabsan oo wacyigelin bulshada u baahan tahay baa jira
runtii waxyaabihii dadkii meesha kasoo qayb galay oo waxgaradka ahaa waxyaabihii ay soo maaragtay ka codsadeen waxaa kamid ahaa xanuunada depressionka isla hadalka maaragtay obesity-ga laftirkeeda oo si qodo dheer maaragtay ay usii maaragtay qaadaan dhigaan dhakhaatiirtu waxyaabo badan bay maaragtay dadku qof walba fakerkiisa iyo qof walba kolley wixii uu islahaa bulshadu way ka faa'iideysan kartaa marka wax walbana way qorteen wayna maaragtay faylkana way gashadeen marka insha allah waxaan rajayneynaa inay inta liista soo sameeyaan ay ay qodob qodob u kala qaadi doonaan oo ay noo soo bandhigi doonaan wixii maaragtay macluumaada oo ay maaragtay bulshadooda ugu soo talagaleen dhallinyaradaas aadna way u hufan yihiin oo dhalinyaro aada u dadaalayso waa garta maadaama adigu hadda hooyo soomaaliyeed ay tahay ma jiraan wacyigelino gaar oo aad is leedahay hooyooyinka soomaaliyeed ama gabdhaha si gaara ugu baahan markay noqoto arrimaha caafimaadka wallahi anigu waxaan isleeyahay arrimaha mental issuega maxay tahay yacni xoogaa xanuunada maskaxda aad in dadka looga wacyigeliyo oo waxyaabo maaragtay yaryar oo waxyaa siyaabo yaryar u bilowda inay aad looga wacyigeliyo anugu waa jeclaan lahaa xagga caafimaadka iyo maaragtay physical activity-gana in aad hooyooyinka looga wacyigeliyo aad baan u jeclaan lahaa
ma jiraan marka barnaamijyo noocaasa jaaliyadu guud ahaan xaafadaha matalan windham oo hadda adigu aad degan tahay barnaamijyo noocaasoo ma jiraan laga fuliyo oo jaaliyadda ama aad u baahnaan lahaydeen in la qabto
way jirtaayo hadda dabaashaan maxay tahay agtayada ah habeenka khamiista oo kale maxay tahay dumarka muslimiinta ahay u furan tahay maxaa la dhahayay waxaa jira maaragtay oo loo loo ayaga keligood loo xiraayo maxay tahay shacabka oo dhan oo dee laga xiraa rag iyo dumarba laga xiraa marka ayaga keligooda maaragtay ku dabaalan kara alxamdulilahi taas waa maaragtay maasha allah dhinacaas iyo maaragtay highpointiga xaggiisa dabaal baa jirta iyaduna dumarka muslimiinta maalinta axadda ah marka way jiraan activitiya way jiraan laakiin waxa waaye waxaan isleeyahay sidii loo baahnaa dadku ugama faa'iideystaan ugu dambeynta marka barnaamijkaas maadaama aad joogtay waxyaalihii aad ka faa'iiday waxyaalihii laysku soo qaaday waad ka hadashay maxaa talooyinoo siin lahay dadka matalan aan joogin oo rabi lahaa inay maqlaan waxyaalihii ugu muhiimsanaa ama talooyinka ugu muhiimsanaa waxaan jeclaan lahaa inay maxay tahay raadiyaan websiteka dhalinyaradaas inay wixii macluumaadoo ku jira halkaas ay ka akrisaan dhalinyaradu waxay noo sheegeen inuu af soomaali iyo ingiriisba ku baxo muxuu ahaa waxaan jeclaan lahay oo kale inay markay arkaan inay dhalinyaradaas imaanayaan oo kale ay kasoo qayb galaan inay raadiyaan dhakhaatiir afkooda hooye ku hadlaysa oo maaragtay ka haqabtiri kara wixii baahiyo oo ay qabaan waxay dhalinyaradaas waxay yidhaahdeen aad ha laysaga yareeyo sonkorta baastada maxay tahay burka cad adigu maxay tahay aad bay maaragtay aad bay ugu nuuxnuuxsadeen arrimahaas marka dadka soomaalida waxaan jeclaan lahaa inay maaragtay xil iska saaraan maxay tahay caafimaadkooda waxyaabaha ay cunayaan ay ka fekeraan oo maaragtay aysan bariis iyo baasto keliya ag fadhiisanin ee maaragtay ay muxuutay si fiican cunto caafimaad loo isku dheeli tiran ay maaragtay ay ay ay raadsadaan ay ku baraarugsanaadaan mar walba ilmahana ay u horseedaan taasi waxay ahayd cambare xasan oo ah hooyo ka qayb gashay barnaamij looga hadlayay ama dadka looga wacyigelinayay cudurada kansarka oo markaasi ka dhacay galbeedka magaaladan melbourne
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali